bsm اllh الرحmn الرaxيim alxamdu لlh rb العaalamiin wslى اllه وslm عlى nabiyina mxamed wعlى آlih وaصxaabihi أجmaciin ama bacdu qaala اlimaamu abu dawuud raximah اllahu tacaalى baabu ma jaءa fi اlxalfi bاlbara'aةi wbimilaة غayri اlإslaam baabu bayaani maa kii caddayntiisii buu u baab yahay jaa'a yimid fi lxalifi dhaar la dhaarto bilbaraa'ati lagu dhaarto ka beri noqosho iyo wabimillatin diin hayrilislaami aan islaamka ahayn ayb laba shay buu marka tilmaamayaa in laga beri noqdo baraa'ada waxaa weeyaan islaamkan ka beri ahay qofku inuu yidhaahdo ama inuu yidhaahdo wabimillatin hayri lislaam diin aan islaamka ahayn inuu markaa ku dhaarto ayb oo yahuudi baan ahay iyo wax lamida inuu yidhaahdo taa xukunkeeda qaala alimaamu abu dawuud raximah اllahu tacaala xadaanaa abu tawbata arabiic bnu naafic qaala xadaanaa mucaawiyaة bnu salaam can yaxya bni abi kahiir qaala ahbaranii abu qilaabة ana haabita bna daxaak ahbarahu annahu baayaca rasuula اllahi salى اllahu calayh wali wasalam nebiguu la mubaayacooday taxta اshajara geeddii hoosteeda ayuu kula mubaayacooday baycatu ridwaan waaye anna rasuula اllahi sala اllahu calayh waali wasalam qaal nebigu waxa uu yidhi man xalafa qofkii dhaarto bimillatin diin hayrilislaami aan islaamka ahayn diin aan islaam ahayn ninkii ku dhaarto kaadiban isagoo been sheegayo fa huwa isagu kamaa qaala sidii uu yidhiyoo kala waay waman qatala nafsahu nafsadiisa qofkii dila bishayin wax ku dilo cudiba bihi waa lagu cadaabayaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha walaysa calaa rajulin qof dushiis ma ahaanin nadru nadar fii maa laa yamlikuhu wax uusan hananaynin oo isagu gacanta uusan ku haysanin waxuunan awoodayninna cidna nadar dushiis uguma aha ayb xadiidka marka macnihii u tarjamtay wuxuu ku jiraa man xalafa bimillatin hayri اlislaami kaadiban fa huwa kamaa qaal siduu u yidhi siduu u yidhi marka maxaa laga wadaa gaal biyuu noqonayaa ibnulmundir waxa uu yidhi ikhtulifa fii man qaala akfuru biاllaah waa laysku khilaafay buu yidhi qofkii yidhaahdo qofkii yidhi ilaahay baan ku kufriyey haddaan waxaas yeelo اkhtulifa fii man qaala akfuru biاllaahi wanaxwu dalika in facaltu haddaan sameeyo uma facala wixii marka uu ka dhaartay uu yidhi ilaahay baan ku kufriya haddaanba sameeyo ayuu sameeyey ayb faqaala bnu cabaasin waabuu hurayra wacaطaa waqataadaة wajumhuuru fuqahaaءi اlamsaar ibnu cabbaas iyo abuu hurayra iyo caطaa iyo qataado waxay dhaheen iyo fuqahada amsaarta buldaanta badankood laa kafaarata calayhi kafaaro laguma laha walaa yakuunu kaafiran gaalna ma noqonaayo ilaa in admara daalika biqalbihi waxaase haddii uu qalbigiisa ka goosto maahane ayb haddii uu qalbiga ku qarsado ama uu gashto inuu gaalba yahayba ayb markaa unbuu gaaloobayaa bay dhaheen buu yidhi waqaala alawsaaciyu wاlthawriyu wاlxanafiyatu waaxmadu waisxaaqu intaana waxay yidhaahdeen huwa yamiinun waa dhaar hadday dhaar tahayna wa calayhi اlkafaaratu kafaara ayaa ku laasimaysa oo laga rabaa qaala ibnulmundir ibnulmundir waxa uu yidhi walawalu asaxu qowlka horaa saxiixnimo badan lxadiiثi man xalafa biاllaati wاlcuza falyaqul laa ilaaha ila اllah walam yadkur kafaaratan wax kafaaraana lama sheegin ayb xaafidku marka wuxuu yidhi isagu wataxqiiqu tafsiilu taxqiiqu waxaa weeyaan masaladan in la tafsiiliyo fain ictiqada hadduu ictiqaadiyey tacdiima maa dakara wixii uu soo sheegay gaalnimada iyo weynayn weynaanteedu hadduu ictiqaadiyey kafar waa gaaloobayaa wain qasada xaqiiqata tacliiqi tacliiqaas xaqiiqadiisa hadduu u qasdayna fa yundaru waa la fiirinayaa marka yacni tacliiqu waxaa weye shay shay lagu xiro shardi baa marka meeshan ku jira tacliiq baa marka jiro marka wuxuu yidhi wain qasada xaqiiqata atacliiqi fayundaru waa la fiirinayaa fain kaana araada an yakuuna muttasifan bidalika haddii uu doonayba uu rabooday inuu arrintaasi gaalba noqdaba wuxuu yidhi maalan gaal baan ahay haddaan waxaa sameeyo tacliiquu u jeedaa isaga laakiin waxuuba rabaa hadduu sameeyo inuuba gaal noqdo haddiiba uu sameeyo inuu gaal noqdou rabaa gaal waayo kaasna muxuu gaal ku noqonayaa marka wuxuu ku noqonayaa iraadada iraadat اlkufri kufrun qofku gaalnimo haddii uu rabooba waa gaalnimo ilaa culammadu ay yidhaahdeen qof hadduu yidhaahdo berri gaal noqo hadduu yidhaahdo hadduu gaaloobay berri ama saacadda soo socoto haddaad banniyo iska gaalowdo gaalba noqo ayuu doonay saacaddaas uu doonay buu gaal noqonayaayb wuxuu yidhi marka liأnna iraadat اlkufri kufrun weeyaan ayb wain araada albucda can dalika wuxuu rabaa yacni waxaan uu ka dhaartay haddii ay cagsigeedu uu la imaado inuu gaal noqdo ma rabo laakiin wuxuu warkaan u yidhi gaalnimada ayuu aad iskaga fogeynaya sababka u dhaartay baa waxay tahayba gaalnimadaa la fog intaa waxaan samayn lahay yacni gaalnimaan ka xigaayo ka wada oo adag oo aan iga suurtoobin saasoo kale haddii ay ka tahayna wuxuu leeyahay marka wain araada albucda can dalika lam yakfur ma gaaloobayo laakiin hal yaxrumu calayhi xaaraan ma ka noqonaysaa dalika ow yukrahu mase waa karaaho oo karaahatu tansiih ah khilaaf baa jiruu yidhi karaahatu tansiihaasayna culammadu mashhuur agtooda ka abuu yidhi calaa kullin marka tafsiilkaas baa taxqiiq uu yahay uu sheegay oo in loo kala qaado marka haddii waxaasi weynayn gaalnimada uu weynaynayo darteed ugu dhaartayna tacdiimkoobu ku gaaloobayaa haddii uu ka wado war waxaan haddaad samayso iskaba gaalowna iraadaduu ku gaaloobaya haddii labada midna aynan ka dhicinoo uu leeyahay maye war waxaani ka dheeraw sidaad gaalnimada uga dheer tahay waxaan ka dheeraw hadday ka keentay ma gaaloobahay markaas xaaraan miya mase waa karaahi ku dul wareegaysaayb taasuu marka u sheegay man xalafa bimillatin diin qofkii ku dhaarto diinta oo hayriilislaami aan islaam ahayn kaadiban xaal uu yahay isagoo been sheegaya fa huwa kamaa qaala siduu wuxuu yidhi oo kala waay yacni waa dembaabay marka waxaa weeyaan dembiga ha ka toobad keeno kafaarana lama sheegin fa huwa kamaa qaala marka macnayadu maahan gaal diinta ka baxay buu noqonayaa maaha saa wax u fahmay ma leh waman qatala nafsahu nafsadiisa qofkii dila bishayin wax ku dilana cudiba bihi yowma alqiyaamati waxaas baa lagu cadaabayaa qiyaamaha walaysa calaa rajulin nadrun qofna nadar korkiisu ma ahaanayo fii maa laa yamlikuhu waxuusan helaynin waxaad awood u haynin haddaad nadar ku gasho nadarkaas ma ansaxay qaala alimaam abu daawuuda raximah اllah xadaana axmed bnu xambal qaala xadaana zayd bnu اlxubaab qaala xadaana xusayn yacni bna waaqid wahuwa almucallim xusayn bnu dakwaan wakaas qaala xadaanii cabdulaahi bnu burayda can abiihi qaal qaala rasuulu اllahi salى اllahu alayh ali wasalama man xalafa qofkii dhaarto faqaala yidhaahdo innii anigu barii'un min alislaam waa bara'adii uu sheegayo qofkii dhaarto yidhaha islaamkaan ka beri noqdaa haddaan saas yeelo fain kaana kaadiban hadduu beenaalo yahay fa huwa kamaa qaala siduu yidhi waxa uu yidhi way wain kaana saadiqan hadduu run sheegayana falan yarjica ma soo noqonayo ila alislaami islaamka u soo laaban maayo saaliman isagoo nabad qabo nabadqab iyadoo diintiis u nabad qabto islaamka u soo noqon maayo hadduu run sheegayo maxaa yeelay waxyaabahaasoo kale marka dheeldheel ma aha islaamkan ka beri noqdaa iyo gaalaan noqonayaa iyo wax dheeldheela ma aha xaaraantinimadeedana tanaa tusaysaba nacam wain kaana saadiqan falan yarjica ila alislaami saalimantaasmaxalushaahidka marka waxaa weyaan maadaama aan kafaaro la sheegin kafaaro gud male iyada taas ayb kafaaro male laakiinse waa xaaraam waa laga towbadkeena hadduu run sheegaayana waa gafsan yahay de hadduu soo been sheegaya sidaana yidhi intuu been sheegay ay waxaasi ku dhacaan shanigiisu marka waxaa weeyaan sidii aan soo tilmaannay xadiidkan marka isnaadkiisu waa xoog badan yahay ibnu maajana waa wariyey sidoo kale baabun ay haadaa kani baabun baab weyaan man xalafa qofkii dhaartay anlaa yata'addama saas muu idin dhiga alrajulu yaxlifu anlaa yata'addama man xalafa qofkii dhaarto anlaa yata'addama inuusan goosaaraysanaynin laa yata'addama yacni ta'adum waxaa weeyaan qofku inuu sameeyo ama uu dalbado iidaan iidaan halkan marka wax u baabaystay maxaa iidaan noqon kara isku khilaafeen iidaanka waxa noqon kara isku khilaafeen tabwiibka alimaamu albukhaari baa ayaa ka fiican tabwiibkan oo xadiidka uu soo wado iyo macnaha marka la fiiriyo iyo kitaabka aan ku jirno tabwiibka bukhaari baa aad munaasab ugu ah oo isagu waxa uu yidhi baabun idaa xalafa laa ya'tadimu faakala tamran bikhubsin nacam waxa uu yidhi haddii uu yidhaahdo qofka dhaaranaya inuusan goosaar cunaynin yani cunto inuusan goosaaranaynin faakala tamran timir cunay bikhubsin ku cunay muufo timir ayuu muufo ku cunay wamaa yakuunu minhul iyo waxa uu ahaanayo aliidaam iidaamku waxyaabaha uu ahaanayo aludow maa iidaan maxaa la dhihi karaa markaa bukhaari isagoo marka baabkii iyo tabwiibkiisa waxaa ka muuqda sifaha ay u soo gelayso kitaabulaymaan qaala alimaam abu daawuud raximah اllahu tacaala xadaanaa muusa bnu ciisa xadaanaa moxamed bnu ciisa qaala xadaanaa yaxya bnu اlcalaa can moxamed bni yaxya can yuusufa bni cabdillahi bni salaam qaala ra'aytu الnabiya salى اllahu alayh ali wasalam nebigaan arkay wadaca tamratan timir isagoo saaray calaa kisratin kibis yacnii gobol oo waxa ah muufo ah isagoo timir kor saaray baan arkay fa qaala waxa uu yidhi haadihi tani idaamu haadihi haadihi middaan timirta u jeedaaye idaamu haadihi middaan oo muufada ah iidaankeedii waa lagu cunaayey sidaa buu yidhi xaafidka fatxulbaariga xadiidkan waxa uu yidhi akhrajahu abu daawuud watirmidiyu bisanadin xasan ayb oo waa xasaniyey marka ayb xadiidkan marka sanadkiisu isagu waa xasaniyey xaafid ibnu xajar macnaha laga qaadanayaana waxa uu noqonayaa qofku haddii uu yidhaahdo qofku haddii uu ku dhaarto uu yidhaahdo waxaan ku dhaartay inaanan iidaamanaynin ama iidaan inaanan isticmaalaynin ayuu ku dhaartay marka iidaanku muxuu noqonayaa marka timirtu iidaan miya maxaa yani mase iidaanku waxa qoyan waayo oo saliidda iyo subagga iyo waxyaabahaasoo kale ah maxay noqonaysaa halkan marka waxaa laga qaadanayaa marka timirtu inay iidaanka soo gelayso aduu sidaa yidhaahdo oo timir isticmaalo dhaartiisii waa ku dambaabaya sidaasaa marka halkan ugu keenay wuxuu yidhi shaarixan cawnulmacbuudka waqaala alxaafidu qaala bnu اlqasaar laa khilaafa bayna ahli اllisaani ana man akala khubsan bilaxmin mashwiyin anahu اtadama bihi ayb falow qaala akaltu khubsan bilaa idaamin kadab been beenlow buu noqonaa markaas haddii uu yidhaahdo muufo iyo hilib intuu iska cuno ma iidaama nin yidhaahdo been buu sheegay luqa ahaan wain qaala akaltu khubsan biidaamin sadaqa dusaa yidhaah muufaan iidaan ku cunay warrun buu sheegay wa ama qowlu kuufiyiina kuufiyiinta warka ay yidhaahdeenoo alidaamu ismun liljamci bayna shay'ayni fadalla calaa ana almuraada an yastahlika alkhubsa fiihi bixaysu an yakuuna taabican lahu bian tatadaakhala ajza'uhu fii ajza'ihi labada waxoo isku dhex jirto isdhex galaa la yidhaahdaa bay ayagu iidaan dhahayaan ayb wahada laa yaxsulu ilaa bimaa yastadiqu bihi iyagu iidaam waxay u yaqaanaan shayga la iidaamanayo iyo kan lagu iidaamayo inay isku milmi karaana shardi ah bay leeyihiin wax aan isku milmaynine bannaankan kale yaalla iidaan maba aha wabitaali marka hadduu qofku dhaarto inuusan iidaamanaynin oo hilib iyo muufo uu isku cuno ma iidaamanin bay dhahayn ayaga ilaa wax isdhexgalayo isku dhex jiraya maaha mogtaha ayb fqad أjاaba man khaalafahum bأna اlkalaama اlأwla musallamu lakin dacwa الtadaakhuli laa daliila calayhi tadaakhulku wax daliila ma laha qabla الtanaawuli wainama almuraadu اljamcu ثuma اlistihlaaku biاlأkli labadan shay in laysku geeyo lana cuno unbaa muhiima ayagoo wada jiro in la cuno taasaa muhiima hadaad hilibkiina gaar u cunto muufadiina mar dambe gaar u cunto iidaan ma jiro marka saa un bay isku soo dhexgelayaan halkan marka abu daawud wxuu baabkan uba keenayba xanafiyada marka mukhaalafadooda inuu yani bayaaniyo qaala xadaana haaruun bnu cabdillaahi qaala xadaana cumar bnu xafsin qaala xadaana abi can moxamed bni abi yaxya can yaziid alacwar can yuusufa bni cabdillahi bni salaam milahu ayb baabu اlاstinaaءi fi اlyamiini baabu bayaani xukmi اlاstinaaءi in sha allahu dhihitaankeeda xukunka ku soo arooray fi اlyamiini dhaarta dhexdeeda lagu dhaho xukunka caddayntiisiibu u baab yahay alstinaa istinaa waa istifcaal weeyaan min aلhunya ayaa laga keenay min aلhunya wahiya ikhraaju bacdi maa yatanaawaluhu اlafظu shaygu lafdiga waxyaabo uu gaaraayo qayb in laga bixiyo ayaa la yidhaahdaa saa naxwaha ku aragteen un war wa adaatuhaa ilaa wa akhawaatiha adawaatuhaana ilaa wa akhawaatuhaa ayb wa tuطlaqu ayضan waxaa lagu iطlaaqaa istinaha mararka qaar cala atacaaliiqi shayga haddiiba tacliiq ama shardi lagu xiro istinaa ayb walidaalika yani baabka usuulfiqiga mukhasisaadka marka laga hadlaayo iyo isla soo wada galaan mukhasisaadka waxaa ku jiro istinaaha iyo shardiga iyo qaayada iyo maxaa yeeley nooc tacliiq a baa ku xihan wa tuطlaqu ayضa cala اtacaaliiqi wa minha atacliiqu cala اlmashii'ati tacaaliiqdaas marka waxaa ka mid ah mashii'ada alloo wax lagu xiro in sha allah lero in xarfu shardi soo maha in shaa allah haddii ilaahay doono idaa shaa allahu hadduu ilaahay doono waxbaa ku xihan marka shay baad maalan ka dhaaratay wallaahi baa tiri waxaas inaanan samaynaynin in sha allah taasaa marka alistinaau fi اlyamiin taasaa laga wadaa wahuwa almuraadu hunaa middaasaana hadda loo jeedaa in sha allaahuda yaa hadda laga wadaa meeshaan looga hadlayaa baabka haddii marka loo jeedo ayb meeshii mashii'ada hadduu la yimaado iraado iyo ikhtiyaar maala wuxuu yidhi ida khtaara allaahu idaa araada allaahu in araada allaahu isku mid waaye mashii'a keliya in la dhaho qasab maaha ayb marka maxaa xugunoo ka dhalanaya ninku marka hadduu saasoo kale yidhaahdo dhaartiisii haddiiba uu fuliyo waa fuliyey haddii dhaartiisii uu fulin waaye ka waran wallaahi waxa uu yidhi inaanan albaabkaas gelaynin in sha allah waa galay albaabkii maxaa laga rabaa waxba lagama rabo kafaara maxaa yeele albaabka inuunan gelin ilaahay waa doonay tii uu doono unbuu samayn karaa sooma wax alla uusan doonin maula imaa karan ma la imaa karo isaguna awalba wuxuu yidhi meeshaas baan gelayaa haddii alla doono yidhi mashii'ada allana ma ka bixi kara addoonka walidaalika marka waxba dembi ma gelaya qof hadduu insha allah sayb mashii'adaas marka culummadu waxay yidhaahdaan inuu ku dhawaaqaa shardi an hadduu inta dhaarto shib yidhaahdo uu yidhaahdo in sha allahu baan aniga qalbigayga ka dhahay ma soconaysa waa inuu la imaado ile dhaartu dad kale kala dhexaysaay ay kala dhexay kartaa marka waa inuu caddeeyo saasay leeyihiin alimaam اlmarwasi kitaabkiisa ikhtilaafu اlfuqahaa iyo saasuu sheegaan ayb iyo ibn اlmundir iyo waa inuu ku dhawaaqo marka dhawaaq ahaan inuu sheego ayb hadduu marka yidhaahdo laakiin ilaa an ashaa'a ilaa an akhtaara saasoo kale istinihii marka wuxuu ka dhigay isaa isku xiray ayb ilaa an ashaa ilaa an akhtaar saasoo kale weydi ow ilaa an yabduwa lii wallaahi saasaan yeelaya hadday ii muuqato ii daahirto kaa laftirkiisa waa istinaa ayb waa istinaa laakiin goormuu imaanaya haddii mashruudkii la helo shardiga haddii la helo ayb laakiin yushtaradu wujuudu اlmashruud in badaa sooma dhihin muuqashadii haddii la helo haddaan la helin waxbuun ku dembaabayayb taana saasay tahay culimmada marka waxay isku waafaqeen ibnulmundir sida uu sheegay calaa ana sharطa alxukmi biاlistinaa'i an yutalafada in lagu dhawaaqaa shardi ah ayb qasad oo bikayri lafdina kuma filna qال xdثna أحمد بن حنبل qال xdثna سفyان عن أyوب عن نافع عن iبن cمر يبلغ bه النبي صلى الله عليه ولي وسلم qال maن xلف عlى يمiiن dhaa korkeed dhaar qofkii ku dhaarto faqaala yidhaahdo in shاء الlah yidhaahdo faqad اsتثناa waa istinooday in shاء الlah haddii uu yidhaahdo shardi buu geliyey labada marka tii uu sameeyo waa ku dhaboobaysa in shاء الlah marka maشhiiئada alle tii uu sameeyaba waa maشhiiئa alle un kama baxaayo ayb walidaalika mar add haddii xaq iyo qaadi dhaarinayoo kale iyo xaabahan oo kale marka ma laga yeelayo ayb oo marka waa labada tii uu sameeyo uu uga baxaya dhaarto hadduu saa u dhaarto alاstinaaءu fi اlyamiin haddaad maqasho marka taasay u jeedaan qaala xadaanaa moxamed bnu ciisa wmusadadun wahada xadiiuhu ay xadiiu musadad weeyaane qaala xadaanaa cabdulwaariث can ayuuba can naafic can ibni cumara qaal qaala rasuulu اllahi salى اllahu alayh ali wasalam man xalafa qofkii dhaarto faاstahnaa istihnaa la yimaado in shaa allahu ku daro fain shaaa haddii uu doono rajaca waa noqonaya wain shaaa haddii uu doonana taraka waa ka tegayaa hayra xanifin isagoon dembaabin labada kolba marka sababkuna waxaa weya mashiicaduusan ka dhex baxaynin tarkigu waa mashiico ficilku waa mashiico allah tii uu la yimaado mashiico allah ah baabu maa jaءa fii yamiini الnabiyi salى اllahu عalayh ali wasalam ma kaanat baabu bayaani maa kii caddayntiisiibu u baab yahay jaءa yimid fii yamiini الnabiyi sal slm nebiga dhaarihiisa maa kaanad waxay ahayd yani waxyaabihii nebigu ku dhaaran jiray maxluufu bihi qaala xadaana cabdullaahi bni muxamedin الnufayliyu qaala xadaana bnu اlmubaarak can muusa bni cuqbah can saalimin can ibni cumar qaala akaru maa kaana rasuulu اllahi salى اllahu alayh ali wasalama nebigu intuu ahaan jiray ta ugu badnayd yaxlifu inuu dhaaranayo bihadihi اlyamiin dhaartan inuu ku dhaaranayo yay ahayd laa wamuqalib اlquluub akaru maa kaana yani akaru akwaani rasuuli اllahi sal l slam yani nebiga ahaanshiyihiisa tan ugu badan yaxlifu bi haadihi اlyamiin buu ku dhaaranaya dhaartan tan ah inuu ku dhaaranayaa ahayd laa wamuqallibi اlquluubi laa maya wamuqallibi اlquluubi quluubta kan gedgediyaan ku dhaartay marka waa sifa min sifaat illaahi oo lagu dhaartay midaan ayb marka culammada mashhuur agtooda waxaa ka ah waxay yidhaahdaan shaaficiyada iyagu waxay u qaybiyaan alfaadda yemiinta ama dhaarta saddex qaybood qayb waxaa weeyaan maa yakhtasu bihi wax ilaahay u gaar ah karaxmaan wa rabbi اlcaalamiin wa khaaliqi اlkhalqi khaaliqu اlkhalqi iyo rabbulcaalamiin iyo alraxmaan iyo allah iyada warkama taagin waa ism calam waa alla daatadiisa tilmaamaya alraxmaan iyo rabbulcaalamiin iyo khaaliqu اlkhalqi ya cid kaloo lagu idlaaqi kara iyagu ma leh waraxmaani hadduu yidhaahdo kale wa khaaliqi اlkhalqi baan ku dhaartay wa rabbi اlcaalamiin wax cid kale kuma dhacayso ayb fa huwa sariixun tancaqidu bihi اlyamiin waa sariix dhaarna waa ku guntan maysaa middaa iyaku ama ha loola qasdo saas ama yaan loola qasdin ayb qaybta labaad waxaa weeyaan maa yuطlaqu calayhi wax alla lagu sheego lagu iطlaaqo waqad yuqaalu ligayrihi gayrkiisna la dhihi karo laakin biqaydin qayd lagu dhihi karo ismaa waxaa jira alla lagu iطlaaqo gayrkiis marka lagu sheegayana la qayd uu leeyahay oo la idaafeeyo sida ka rabbi oo kale iyo wاlxaqi alrabbu marka la iطlaaqo allay ku dhacee hayruhuna waa loo isticmaali karaa laakiin isagoo mudaaf ah rab اlardi rab اlbeyti iyo soomaaau sheega alxaq iyaduna waa sidoo kale ilaahay waa la dhahaa ayb wayaclamuuna ana allaha huwa alxaqu اlmubiin alxaqu waa magac magacyada alle ka mida haddii la idaafeeyana wax kale waa loo isticmaali kara haadaa xaquka wa haadaa xaqii waa idaafaysantahay sooma aragtid asmaada noocaasoo kale ah fatancaqidu bihi اlyamiinu dhaarta waa ku guntan maysaa ilaa in qusida bihi hayr اllah ninkii saa ku dhaarto maala warabbi oo kaleu yidhi amase walxaqi buu ku dhaartay dhaartaas waa guntan maysaa ilaa inuu u jeedo isagu inuu idaafo niyeysan yahay maahan hadduu yidhaanu dhaar uma jeedin magaca ilaahayna kamaba wadinba waaan waxaa weeyaan dhaar ma noqonayso saasay dhahayaan aaliuhaa mid tan saddexaad maa yuطlaqu cala asawa wax allana lagu iطlaaqo bani aadamkana lagu iطlaaqi karo macnuhu waa kala bedelan yahay waa loogyahay dabcan waa qaybta saddexaad kalxayi alxayu allana waa la dhahaa bani aadamkana waa la dhahaa nool soo maa yukhriju اlxaya min almayiti wayukhriju اlmayita min alxayi watawakl cala alxayi اladii laa yamuutu alxayu alxayu labadaba iyadoo iطlaaqan baana labadaba lagu sheegaa kuwa noocaas oo kalea marka shaaficiyadu iyagu waxay leeyihiin iyo almawjuud iyo almu'min iyo wayaalkaas taas haddii ilaahay kayrkiis uu u niyeysan yahay fa inna waa hayr allaahi aduu alla hayrkii niyeysto ow alaqa ama waxba ma niyeysanin laak waa iska ilaaqay falaysa biyamiinin dhaar maahan bay dhahayaan wa in nawaa bihi illaah hadduu alla u niyeystana incaqada cala saxiixi waa guntan maysaa markaa sida saxiixa ah saddexaas u qaybinayaan marka iyaga marka waxaa lagu dhaartaa waa asmaa'da alle tilmaamaha alle taas war ma leh tilmaamahay laakiin waxay leeyihiin iyay u qaybinayaan saddexdan qaybood qayb alla maaha cid kale aanba laguba tilmaamin qayb alle lagu idlaaqo bani aadamka iyadoo muqayada lagu sheego qayb alle iyo bani aadamkiiba lagu wada idlaaqi karo qaybtan dambe marka waxay leeyihiin yemiin ma aha ilaa in dhaar loola qasdaayo maaha qaybta dhexena waxay leeyihiin oo labaad iyadu yemiin ahaanay waa guntan maysaa ilaa in ay u qasdaan yacnii dhaar aynan u qasdaynin ayb qaybta horena waa iyadu yemiin sariixa ayb haddii marka waladii acbuduhu oo kale yidhi waladii asjudu lahu waladii usallii lahu sariix waay taas cid kale kuma dhacaysanayb maalikiyada iyo xanafiyadu iyagu laakiin waxay leeyihiin jamiicu alasmaa'i alwaaridati fi اlqur'aani wa sunnati saxiixati wakada sifaatu sariixun fi اlyamiini tancaqidu bihi watajibu limukhaalafatihi alkafaara xanafiyada iyo maalikiyada waxay leeyihin dhammaan magacyada alleh qur-aanka ku soo aroora sunnada ku yimid sifaatka alle kulli iyadoon la kala qaadin kulli dhaar waa u suubantaa waana qasam sariix dhaar maahan waxa laysku haysta maahane qasam sariixa ma tahay mase kinaayo waayo mase sariix maahan baa laysku haya iyagu shaaficiyadu ma diidayaan qasam inay noqon karto laakiin waxay leeyihiin kuwaa niyo u baahanayo kuwa ayaa niye u baahanayo saasay ad marka u kala qaybinayaan baabkan hadda uu abu daawuud baabeeyey laa wa muqallibi اlquluubi marka waxay ka mid tahay sifaadka alloo lagu dhaaranayo qال xdثna أحمد بن حنبل qال xdثna وkيiع qال xdثna عكرمة بن cmاar عan cاaصم بن شumayk huوa الغyلاaني وثqه العجلي أhرج xadيiثه أbو dاوud عan أbي سacيidi الkhdريi qاal kana rasuul الlahi slى الlه عليه لي وsلم nbiga wuxuu ahaa إida اجتahda hadduu ku dadaalayo fi اlyamiini dhaarta qaala wuxuu dhahaya wاladii nafsu أbiاlqاasim bydi abulqaasim nafsadiisa kay gacantiisa ku jirtaan ku dhaartay ayb oo saasaa marka yacnii dhaartiisu ayd waana ku badan tahay waladii nafsii biyadihi baaba aad axaadiidka ugu badan nebigu dhaartiisa badan sidaasay ahaan jirtay qaala xadaثanaa moxamed bn cabdilcaزiiz bn abi risma qaala akhbaranii zayd bnu xubaab wahuwa saduuqun yukhdi fii xadiiثi hawriy qaala akhbaranii moxamed bnu hilaal ayb huwa saduuqun akhraja xadiiثahu albukhaariy fi اladabi اlmufrad abu dawuud wالnasaئi wbnu maaja qaala xadaanii abi wahuwa hilaal bnu abi hilaal almadaniyu maqbuulu akhraja xadiiثahu albukhaariyu fi اladabi اlmufrad wabu dawuud wالnasaئi wbnu maaja annahu samaca abaa hurayrata yaquulu kanat yamiinu rasuuli اllahi sal ly slam nebiga dhaartiisu waxay ahaan jirtay idaa xalafa hadduu dhaaranaya yaquulu laa waastaqfiru اllah laa waastaqfiru اllah bay ahaan jirtay xadiidkan marka dacfi baa ku jiro ninkaa hilaal bnu abi hilaalkaas oo maqbuul oo mutaabaco u baahan baa ku jiro wailaa layin اlxadiid ayb xadiidkan muxuu ku yidhi ayb marka xadiidkan sanadkiisa dacfi baa ku jiro qaala xadaثna اlxasan bnu caliyin qaala xadaثna ibrahim bnu xamزة qال xdثna cabdالرحman بن cayaaش الsmاعي الأnصاaري وhذا mqبuل أhرج xadيiثه أbو dاوud عan dlhm بن الأswد بن cabdاللahi بن xاaجب بن cاmر بن الmنتفq الcqayliي whuوa xijاaزiي mqبuل أيضا عan أbihi aabbihi marka waa majhuul cabdالlahi بن xاaجب الأswد بن cabdاللahi بن الxاaجب waa majhuul أhرج xadيiثه أbو dاوud can camihi laqiiط bni caamirin qaala dalham waxadaaniihi ayضa abi alaswad bni cabdilahina waa ii sheegay can caasim bni laqiiط yuu igaga sheegay sidoo kale ana laqiiط bna caamirin kharaja waafidan ila اnabiy sal slam uu u baxay isagoo nebiga u wafdinayo qaala laqiiطun waxa uu yidhi faqadimna calaa rasuuli lah sal slam nebigaan u galnay fadakara xadiiثan buu sheegay fiihi dhexdiisu ay ahayd ay ahayd faqaala nebiyu sala allahu calayh ali wasalam nebigu waxa uu yidhi lacamru ilaahika ilaahaaga baaqi ahaanshihiisaan ku dhaartay yacni lacamru ilaahika ah qasamii dhaartaydu ay ahaatay xadiidkan marka isnaadkiisa ninkaa majhuulka abaa ku jiro baabun fi اlqasmi hal yakuunu yamiina waxaa dhici karta meeshaan marka meeshuu kale hormarinayo meeshaan baabkan midinkugu xijiya idinka labadan baab gadaalow meelo danbuu idin geeyey idinkaa fifiirsada hore baabun fi اlqasmi hal yakuunu yamiinan idinkugu xigtaa idinka meelo danbuu geynaya waa kala hormariyey idinka un fifiiriya dhowr yani abwaab xooga ah ka bacdi iyaad helaysaan ayb marka maxaa baabkan marka uu baabaystay fi lqasami lafdu lqasam hal yakuunu yamiinan lafdu lqasami hal yakuunu yamiinan uqsimu buu yidhi maalan waan waa dhaaranayaa ama wuxuu yidhi aqsamtu waan dhaartay la afcalanna kada maalan la afcalanna kada aqsamtu buu yidhi keliya maalan lafdu lqasam marka dhaar ma la dhihi karaa ma noqon karaa ibnulmundir waxa uu yidhi ikhtulifa fii man qaala aqsamtu billaahi ow aqsamtu mujaradatan iyadoo ah waxaa laysku khilaafay buu yidhi qofku dhihidda uu dhahayo aqsamtu billaahi iyo aqsamtu keligeed oo aan billaahi ku jirin faqaala qowmun waxay dhaheen qole hiya yamiinun waa dhaar wain lam yaqsid yaanuba u qasdin dhaar yaanuba u qasdine waa dhaar bay dhaheen qaar wamiman ruwiya dalika canhu waxaa arrinkaa laga wariyey ibnu cumar oo ibnu cabbaas wa bihi qaala anaqaciyu waاthawriyu wاlkuufiyuuna saasay dhaheen wa qaala alakharuuna culummada badankoodna waxay dhaheen laa yakuunu yamiinan dhaar ma noqonayo ilaa an yanwiya inuu niyeysto maahan aqsamtu hadduu dhaho ama aqsamtu billaahi keliya dhaar maahan ilaa uu ka niyoodo oo dhaar uu markaa niyeysan yahay wa qaala maalikun maalik waxa uu yidhi aqsamtu billaahi yamiinun waaqsamtu oo mujaradatan ana laa yakuunu yamiinan dhaar ma noqonayso iyada ilaa an yanwiya aqsamtu billaahi iyo aqsamtu buu kala qaaday maalig asaga saddex madhabaan haynaa marka madhabuljumhuur oo ah aqsamtu billaahi iyo aqsamtu labaduba dhaar ma aha ilaa in dhaar la niyeysan yahay maaha iyo madhabka ibnu cumar iyo oo dhahayo waa dhaar ama ha niyoodo ama yuusan niyoonin almadhab aali waa maxay kan imaam maalik aqsamtu niyay u baahan tahay aqsamtu billaahina uma baahna niyo oo qasam sariixa oo yemiin sariixa wa qaala shaaficiyu imaamu shaafici waxa uu yidhi almujaradatu laa takuunu yamiinan aslan aqsamtu keligeed oon billaahi qabin dhaar maba ahan buu yidhi aslanba walow nawaa xataa haddii uu niyeysta dhaar ma ah taas aqsamtu keligeed oo mujarad ah wa aqsamtu billaahina inna waa takuunu yemiinan hadduu niyeysto waa yemiin aqsamtu billaahi wqaala isxaaq waxa uu yidhi laa takuunu yamiinan aslan iyadana isxaaq marka wuxuu leeya aqsamtu iyo aqsamtu billaahi labadaba dhaaran maxaa yeele waa nooc khabar camal waa aqsamtu billaahi ilaahay baan ku dhaartay de inuu iska sheekaynayo soo ma dhici karta marka hadda ka horaan dhaartay oo ka wada waa suurtagal macnaahaan waa ku suurtogulxadiidka marka waxaa ku sugan oon arkayna abuu bakar inuu dhaartayoo uqsimu billaahi inuu yidhi maca daalikana nebigu uusan kafaaro abubakar uusan kafaaro gud la imaanin wixiina ma samaynin abuubakarna man huwa waa la ogyahay intuu dhaarto kafaaro gud inuu iska dhaafo suurtagalkuma ah marka bukhaari ou baabun waaqsamuu billaahi jahda aymaanihim qisadaanoo kaleo keena hadda abu daa'uud uu keeni doono ibnu xajarna wuxuu yidhi waxay tusay qisada aqsamtu billaahi inaysan bimujaradihaa dhaar inaynan iyada sideeda aynan dhaar u ahayn niy iyo wax lamida inay dhaar ku noqoto ma ahan qaala xadaana axmed bnu xambal qaala xadaana sufyaan can الzuhriyi can cubaydillaahi can ibni cabaasin ana abaa bakrin aqsama cala اnabiyi sala اllahu alayh ali wasalam abuu bakar nebiga korkiisa ayuu dhaartay faqaala lahu nebiyu sal l slam nebigu waxa uu ku yidhi laa tuqsima dhaaran nebigu yuu u dhaartay dartii ayb markaasuu nebigu wuxuu yidhi laa tuqsim ha dhaaranin kafaaray waxna lama sheegin qaala xadaana moxamed bnu yaxya bni faris qaala xadaana cabdurazaaq qaala moxamed bnu yaxya katabtuhu min kitaabihi qaala ahbaranaa macmarun can الزhriyi can cubaydاllaahi can ibni cabaasin qaal kaana abuu hurayrata wuxuu ahaa yuxadiثu inuu sheekaynayo ana rajula nin ataa rasuul اllahi salى اllahu عalيه ali wasalam nebigu u yimid faqaala inii ara اleylata anigu caawa waxaan arkaa inii araa alleylata anigu caawa waxaan yani arkay riyooday fadakara ru'ya buu sheegay facabarahaa abuu bakrin baa fasiray abuu bakr faqaala الnabiyu salى اllahu عalيه ali wasalam nebigu markaa markuu abubakr fasiraa nebigu wuxuu yidhi asabta bacdan qaar baad asiibtay wa akhda'ta bacdan qaarna waad geftay tafsiirkaaga faqaala wuxuu yidhi aqsamtu calayka yaa rasuul اllah rasuulka ilaahayo waan ku dhaarinayaa aqsamtu waan dhaaranayaa calayka adiga dartaa yani aan u dhaaranayaa yaa rasuul allah biabi anta aabbahay baa ku lagu furtaa tahay latuxadiثannii inaad ii sheegto waan ku dhaartay inaad ii sheegto waxaan ku gafay ma ladii kan akhdaatu aan ku gafay faqaala lahu nebiyu sal اllahu alayh ali wasalam nebigu waxau yidhi laa tuqsim ha dhaaranin abubakha dhaaranin buu ku yidhi ayb marka laa tuqsim lafdiga muslimna fawallaahi yaa rasuul allah latuxadiثannii bihi ayb isaguna markaa waxau yidhi ha dhaaranin ayb marka waxay ka dhigan tahay marka abubakar wuu dhaartay hadda nebigiina wuxuu yidhi ha dhaaraninoo iska daa dhaarta dhaaf wax kafaaro ana lama sheegin nebigiina hadda inuu wixii u sheegay halkan laguma sheegin kulli waxay leeyihiin culammada waxay deliil u tahay iyadoo mujarada inaysan dhaar ahayn iyadoo mujarad ah dhaar kafaara ka waajibaysa inaynan ahaynay niyo iyo wax lamida ay u baahan tahay ayb sidaasuu marka uu leeyahay xaafidka fatxulbaariga haddii laakiin uu yidhaahdo qasaman qasaman billaahi xalifan billaahi taasoo kale waxay leeyihiin waa dhaar imaam axmed saasuu dhahaya qasaman waa masdar caamil aw xadfan uqsimu waan dhaaranayaa qasaman dhaar baan dhaaranayaa waa middaan sariix inay tahay buu imaam axmed ku tegey ayb ayb qال xadثna mxamed بن yaحya بn faris qal xadثna mxamed بن kaثيir qal أhbarna سulayman بن kaثيir can الزhriyi can cubayd الlahi can ibni cabaasi can النabiyi slى الlah عlيه alي wsلm bhada الxadiiث lam ydkur اlqasma ma sheegin zaada fiihi walam yuhbirhu baabun fii man xalafa calى طacaami laa yaأkulhu baabun ay hada kani baabun baab weyaan fii man xalafa qofkii dhaartay calىa طacaamin cunto laa yaأkulhu inuusan cunaynin qال xadثna mhmل بن هiشhاm qال xadثna إسmاعيiل عن الjurayري عن, عن أbi cثmaaن أو عن أbi الsليل canه عن cabdالرحمن بن أbي bكri qاal نزل bna أضyaaف marti ayaana soo degeen ayaa nagu soo degeen lana inaga noo sugnaadeen qaala وkaana أbu bkrin أbu bkr wuxuu ahaa yتxadaث inuu uu sheekaysanaya cinda rasuuli الlah sl اه sلم nebiga agtiisa bileyli habeenkii faqaala waxa uu yidhi laa arjicanna yaanan soo noqonin ilayka adiga aanan kuu soo noqonin cabdiraxmaanow xataa tafruqa intaad ka dhammayso min diyaafati haaulaa'i dadkan martisoorkooda iyo wa min qiraahum martigelintooda baar baa nebigu inuu la sheekaysto rabay marka wuxuu yidhi orodolbax dadkan wad martisoor yaanan kuu soo noqonin adoo aan martisoorkooda dhammaynin ayb fa ataahum biqiraahum cabdiraxmaan marka wuxuu ula yimid biqiraahum martisoorkoodii buu siiyey u keenay faqaaluu waxay yidhaahdeen laa naطcamuhu annaga ma cunayno xataa ya'tiya abu bakrin intuu ka yimaado abu bakr fa jaa'a waa yimid faqaala wuxuu yidhi maa facala adyaafukum martidiinnii ka warrama maxaa ku dhacay afaraqtum miyaad dhammayseen ma bogteen min qiraahum iyaga martisoorkoodii qaaluu waxay yidhaahdeen laa maya qultu waxaan yidhi qad ataytuhum biqiraahum martisoorkoodii waa ula imid faabow way diideen waqaaluu waxay yidhaahdeen wallaahi laa naطcamuhu xataa yajii'a ilaahan ku dhaaranay inaanan cunaynin ilaa u ka yimaado faqaaluu waxay yidhaahdeen iyaguna sadaqa run buu sheegay qad ataanaa bihi waa noola yimid faabaynaa waa diidna xataa tajii'a intaad ka timaado qaala abubakar wuxuu yidhi famaa manacakum maxaa idinka celiyey qaaluu waxay yidhaahdeen makaanuka booskaada adiga makaanadaadaa naga celisay inaan intaa iska cunno adna adigana aadan nala cunin ayb qaala waxauu yidhi fawallaahi baan ku dhaartay laa aطcamuhu leylata habeenkan waxba ma cunaayo yidhi anigana ilaahan ku dhaartay inaanan waxba cunaynin waa isla dhaarteen marka iyagina waa dhaarteen abubakarna waa dhaartay qaala waxa uu yidhi faqaaluu waxay dhaheen wanaxnu wallaahi laa nudcamuhu xataa tudcamahu annagana ilaahan ku dhaaranna ilaa aad ka cunta inaanan cunaynin qaala maa ra'aytu maanan arag buu yidhi fi shari dhibaato ka leylati caawo kale qadu weligey yani dhibaata caawo kale weligey maanan arag dhibaatadan caawa jirto oo yacni qof walbaa dhaar uu maray cuntadiina meesha ay taallo qaala abubakar markaa wuxuu yidhi qaribuu dacaamakum cuntadiinna soo dhoweeya qaala faquriba waa la dhoweeyey acaamuhum cuntadoodii baa la soo dhoweeyey qaala abubakar wuxuu yidhi bismi illaah fadacima waa cunay wadacimuu iyaguna way cuneen faukhbirtu waxaa la ii sheegay annahu asbaxa inuu waa beriistay faqadaa cala nebiy sal l slam nebiga uu ku kallahay faahbarahu wuxuu u sheegay biladii sanaca wa sanacuu wuxuu sameeyey iyo waxay sameeyeen qaala waxa uu yidhi bal anta adigaa abaruhum kan ugu baarinimo badan adaa ah wa asdaquhum uguna run badan abubakar haddaa tahay maxaa marka laga wadaa yacni anta abaruhum wa asdaquhum alimaamu اnawowi wuxuu leeyahay faama wujuubu اlkafaarati falaa khilaafa fiihi kafaaro inay ku waajibayso abubakar iyo dadkaasba iyagu yacni markaa iyagu iyagu waxaa weeyaan waxay dhaheen annagu wallaahi baan ku dhaarannay inaanan cunaynin ilaa a ka cunto xataa tadcamahu iyagu markaa dad abubakar hadduu cuno dhaartoodii waa ka soo baxeen ay waxba lagama rabaan abubakar dhaartiisa isagu maxay noqonaya marka waxay noqonaysaa marka in kafaaro ay waajibayso khilaaf kama taagno yiri liqowlihi sala allahu calayh ali wasalam man xalafa calaa yamiinin fara'aa hayrahaa khayran minha falya'ti aladii huwa khayr waliyukafir can yamiinihi xadiidkaasa ansaxay sariix a whada nasun fii cayni اlmas'alati mas'aladan laftirkeeda xadiidkaasaa nas u ah maca cumuumi qowlihi tacaala lala qabo walaakin yu'aakhidukum bima caqadtum اlaymaana wakafaaratuhu ilaa akhirihi marka xadiidkan markaa u malaynin kafaaro inaan layska rabin kafaaradu iyadu waa waajibtay adilo kaley ku waajibtay ijmaacaana tusaaya ayb abubakar marka waxa loo ammaanay waxay tahay de khayr maa looga joogayaa marka dhaa waa dhaartay inaad khayr uga joogtid lama rabo khayrkii iska samay dhaartiina xal bay leedahay oo ka kafaaro gudo baabu اlyamiini fii qaطiicati الraxim baabu bayaani xukmi اlyamiini dhaartii xukunkeeda caddaynteedii ay u baab yahay fii qaطiicati الraximi lagu dhaarto qaraabogoysnimo qال xadaثna بن المثنى qال xadaثna saلم بن نوuح وcabdالأعلى عن الجurayري عن أbي cثmaan عن cبدالرحمن بن أbي bكر بhda الxadيiث نaxوه زاad عن saلم في xadيiثihi qاala وlam تblغnii كفاaraة wax كفاaro ah ima soo gaarin yعnii كفaaro gud la sheegay ani ima soo gaarin buu yidhi raawigii waa midda imaam النawwi marka uu ka jawaabayo uu leeyahay كaفaaradu iجmاacayba ku waajibtay iyo xadiiث kale kan inaysan ku jirin ma keenaysa kafaare inaynan jirin maxaa yeele xadiid kale ku soo aroorto saxiixa baabu اlyamiini fii qaطiicati الraxim qaraabogoynta dhaarta lagu dhaaranayo xukunkeeda caddayntiisiiba u baabyahay qofka hadduu macsi ku dhaarto suu yeelaya baab gaarana wuu ka dhigi doonaa masalada iyada qofka inuu qaraabadiisa gooyo ayuu dhaar ku maray qaala xadaثna mxamed bn اlmuhanى mxamed bn اlminhaal qال xadaثna يزيid بن زurayc qال xadaثna xabيb الmucلم عan cmr بn شhucayb can سacيid بn الmuسyب أna akhawayni laba walaalo min alanصaari ansaarta ka mida kaana baynahuma miiraaثun dhaxal ayaa dhexdooda ahaa fasأla أxaduهmaa midkood wuxuu weydiistay saaxibahu saaxibkiisa alqismata qaybta dhaxal baa naga dhexeeya mid baa wuxuu yidhi noo qayba dhaxalka faqaala waxa uu yidhi in cudta haddaad u laabato tasأlunii adoo i weydiinayo alqismata qaybta fakullu maalin lii maal kastoo aniga ii sugnaaday fii ritaajiilkacbati kacbada albaabadeeda iska leh haddaad mar dambe igu celisid sidaas ood i tiraahid maalkii noo qaybi waxa aan maal leeyahay kacbadaa iska leh faqaala lahu cumaru cumar wuxuu ku yidhi ina alkacbata kacbadu haniyatun can maalika maalkaaga waa ka maarantaa ayb iska ceshaniyo maalkaaga kafir can yamiinika dhaartaada ka kafaaro gudo wkallim akhaaka walaalkaana la hadal oo qaraabo goys ha ku dhaa samayn samictu rasuula اllahi sal l slam yaquulu nebigaan ka maqlay isagoo dhahay laa yamiina calayka dhaar dushaada ma ahaanin walaa nadra nadar fii macsiyati rabbi rabbi macsidiisa dhexdiisu ma ahaanin nadar ilaahay loogu caasinayo wax jira maahan dhaar ilaahay loogu caasinayana dhaar saxa ma ah walaa fii qatiicati raximi iyo qaraabogoyn dhexdeed lagu dhaartoo lagu nadro wa fii maa laa tamliku iyo waxaadan awoodaynin xadiidkan marka ibnulqayim wuxuu leeyahay meeshan wuxuu ka hadlayaa samaacu saciid iyo cumar cumar ibn khadaab iyo saciid ibn اlmusayab maqalka uu cumar ka maqlay ayb iyuu ka hadlayaa marka wuxuu leeyahay imaam axmed inuu sugi jiray iyo waxbuu sheegaya tahdiibu sunanku ku dhigaya manaa madmuunkiisu marka wuxuu ahaa in imaam axmed uu soo dhoweeyey samaacu saciid cumar uu ka maqlo intaalo qaala waxau yidhi waqaala alimaam axmed wagayruhu min ala'imati saciid bn اmusayb can cumar cindana xujatun saciid can cumar cindana xuja qaala axmedu idaa lam naqbal saciidan can cumar faman naqbalu culamada qaar baa khilaafaa ka taagan ma ka maqle mase kama maqlin marka wuxuu leey hadaanan saciid can cumar aanan aqbalaynin faman naqbal yaan aqbalaynaa qad ra'aahu waa arkay cumar wasamica minhu waa ka maqlay dakarahu bnu abi xaatim baa sheegay falaysa riwaayatuhu canhu munqaicatan calaa maa dakarahu axmed riwaayada marka saciid munqaic maaha sida imaam axmed sheegay walow kaanat munqaicatan hadday ahaan lahaydna fahada inqiaacu hayru muؤahirin cinda ala'mati faina saciidan aclamu اlkhalqi biaqdiyati cumar haddana wuxuu leeyahy xataa haddii munqaic ay ahaan lahayd waxaa xoojinaya ama kabaayo wuxuu leeyahy saciid ninka ugu cilmi badan cumar xukunnadii uu sameeyo aqdiyatu cumar ninka ugu cilmiga badanoo ugu aqoonta badan buu ahaa saciid ibnu اlmusayab wakaana bnuhu cabdulaahi bni cumarna yas'alu saciidan canha cabdulaahi bni cumar baa weydii jiray saciid ibnulmusayab oo wuxuu dhihi jiray see u xukumay cumar masaladaas iyo taasay tahay ee ayuu dhihi jiray wa saciid bnu lmusayab idaa arsala can rasuuli illahi sal l slam qubila mursaluhu fakayfa idaa rawaa can cumar imaamu shaafici waa kuu dhihi jiray maraasiilu saciid maqbuulatun maraasiisha saciid waa aqbala waa tuu dhihi jiray maraasiishiisii baaba la aqbalaye keef marka cumar riwaayadiisa inqiaac u gelayaa waa marka baxi faa'iidadiisa le meel ku qorta qaala xadaanaa axmed bnu cabdata الdabiy qaala ahbarana almugiiraة bn cabdالraxmaan qaala xadaanii abu cabdالraxmaan can camr bni shucaybin can abiihi can jaddihi ana rasuula اllahi sal ly slam qaala laa nadara ila fima yubtagىa bihi wajh اllah nadar ma jiro ilaa wixii ilaahay wejigiisa lagu dalbaya maahane caza wajalla yani nadar wixii ilaahay wejigiisa lagu dalbaayo maahane wixii macsiah yacni nadar la fulinayo ma aha oo jirayo walaa yemiina dhaarna ma ahanin fii qatiicati raximin qaraabo goynteed ayb qaala xadaana almundir bnu اlwaliid aljaruudiyu qaala xadaana cabdulahi bnu bakrin qال xdثna cubaydاللahi بن الأhنس عan cمr بن شhucayb can أbيه can jadه qال qاla rasuul الlahi sl sلم laa nadra وlaa yamiina فيma laa ymlik بnu aadam bani aadamka waxuunan hanan karin unan haysanin nadar iyo yemiin ma ahaanin walaa fii macصiyaة الlahi ilahay macsidiisa dhexdeedana nadar iyo yemiin kuma ahaanin walaa fii qaطيicati raxmin وman xalafa qofkii dhaarta calىa yamiinin dhaar korkeed ku dhaarta fara'aa hayrahaa hayrkeed arko khayran minhaa inay ka khayr badan tahay falyadacha dhaarta ha ka tago walyaأti اladii kii ha la yimaado huwa khayrun khayrka badnaa faina tarkahaa ka tegisteeda kafaaratuhaa ka tegisteedu waa kafaaradeeda oo waad isaga tegaysaa waana kafaaro gudanaya qaala abu daawuud alaxaadiiu kulluhaa axaadiidta dhammaanteed can الnabiyi salى اllahu alayه ali wasalama walyukafir can yamiinihi waa ku taal kafaaradiisa ha ka kafaaro guto ilaa maa laa yucba'u bihi wax aan loo wax aan loo indho taagaynin yacnii waxaan loo aaba yeelaynin maahane inta kale walyukafir can yamiinihi baa yaa ku taal qaala abu daawuud qultu liaxmeda rawaa yaxya bnu saciid can yaxya bni cubaydillaahi faqaala ayb qaala abu daawuud qultu liaxmed baa waxaan ku idhi rawaa yaxya bnu saciid ma ka wariyey can yaxya bni cubaydillaah faqaala wuxuu yidhi tarakahu bacda dalika waa ka tegey markaa kadib mar buu ka wariyey dabadeed waa ka tegey wa kaana ahlan lidalika sidaan ahal buu u ahaa in laga tago qaala axmed axaadiiuhu manaakiir wa abuuhu laa yucraf baabun fii man yaxlifu kaadiban mutacamida qofkii marka dhaarto kaadiban mutacamidan isagoo marka been sheegayo una qasdayo been sheegaa u qasdayo ayb yamiinulqamuuski weyaan ayb qال xadثna mوسى بن إسmاعيiل qال xadثna xmاad qال أخبرna cطاء بن sاaئب عن أbي yaحyى عن iبن cabاas أنa rajulayni laba nin اkhtaصmaa إlى النabiyi slى الlaه عlيه aلي وsلم nebigay usoo dood tageen fasأل النabiyu slى الlaه عlيه aلي وsلم nebigu wuxuu su'aalay aلطaaliba midkii mudiciga ahaayee rabay albayinaةa markhaati falam takun lahu bayinaةu markhaati way u ahaan weysay fastahlafa almaluuba kii maluubka ahaayee wax lagu sheeganayo fastaxlafa almaluuba kii wax lagu sheeganayay ayuu dhaar ka dalbay markaa faxalafa billaahi allou ku dhaartay alladii laa ilaaha illaa huu faqaala rasuulu llahi sal ll slam balaa buu yidhi qad facalta balaa sidaa aad sheegtay inay tahay iska badaaye qad facalta waad samaysay waxaa walaakin gufira laka waa laguu dhaafay biikhlaasi qowli laa ilaaha illa allah laa ilaaha ila allaahudaas qowlka ikhlaaskiisa lagugu dhaafay sidaa buu yidhi xadiidka isnaadkiisu waa aciif waa daciif caطaء bnu saa'ib baa ku jira wa huwa yani qad ikhtalaa biakhara ayb alimaamu dahabina xadiidkan miisaanاlictidaalka wuxuu ku tiriyey min manaakiirihi marka xadiidkan waa daciif qaala abu daawuud yuraadu min hada اlxadiiثi waxaa loo jeedaa anahu lam ya'murhu biاlkafaarati nebigu yacni kafaaro ma uunan amrin baa laga wadaa buu yidhi oo loo keenay ayb de yamiinulqamuusku hadduu been sheegaayey oo been uu ku dhaartay kafaaro ma laga rabo sida culimmadu u badan tahay horena waa uga hadlaa baabun ay haada kani baabun baab weeyaan alrajulu qofka yukafiru kafaaro gudanaya qabla an yaxnaa intuunan dhaarta burinin masaladan marka wuxuu ka wadaa dhaarta qofkii waa dhaartay wuxuu rabaa inuu dhaartiisii ka tago ma wuxuu kafaaro gudka la imaanayaa qabla intuunan dhaar ka bixiddii intuusan samaynin mase markuu dhaarta ka baxo kadib uu la imaanayaa masalada marka taas waa waxuu halkan u ka rabo yaa hafiifiirsada laraadiya dhibmaa haddii kale hani dhanuu noqonaa saa hani waqti kale naga qaada iska iiirsaaarajulu yukafiru qabla an yaxna ninka yani kafaaro gudanayo intuunan dembaabin ka hor yana macnaheed waxaa weyaan maalan wuxuu yidhi wallaahi baan ku dhaartay waxaas iyo waxaas baan samaynayaa waxaasaan samaynaya ilaahan ku dhaartay wallaahi baan ku dhaartay waxaasaan samaynaya shaygiibuu u baahday inuu ka tago inuunan samaynin xintigu kaas waa dhaarka bixiddu taas waa marka shaygii intuu tarkigiisa ama yacnii dhaarta burinteeda ficil ahaan iyo qowl ahaan intuusan ku gudagelin ka hor miyuu kafaarada sii bixinayaa kadib mau iska samaynayaa wixa mas'aladaa ka muhiimsan masalada si fiican u dhegaysan mas'aladaa muhiima kan hadhow markaa gurigaaga tagto si fiirsa kartaaayb mas'aladan ka hadlayna maxay tahay wuxuu ka hadlayaa kafaaradu ma waxaa lala imaanayaa qabla intuusan dhaarka bixidda samaynin mase bacda markuu dhaarka bixidda sameeya ka bacdi oo marka hore dhaartaada buri kadib kafaaradii la imaw miyaa la dhahayaa jumhuurulculamaa waxay qabaan labada inay u bannaan tahay qabla yacni an yaxnad intuusan dhaarta ka bixin ka hor waa samayn karaa waana u bannaan tahay inuu kafaaradii la yimaado uma uu iska sameeyo wixii uu samayn lahaa wabacdahuna waa bannaantahay shaaficiyada marka iyagu hal mas'alay ka reebaan kafaarada marka lagu kafaaro gudanayo soon haddii soon lagu kafaaro gudanayo kafaaratulyamiinku dhinacna takhyiiray ka tahay dhinacna tartiib laa yuaakhidukum اllahu biاllagwi fii aymaanikum walaakin yuaakhidukum bima caqadtum اlaymaan fakafaaratuhu iطcaamu casharati masaakiin min awsaطi ma tudcimuuna ahliikum aw kiswatuhum aw taxriiru raqaba faman lam yajid fasiyaamu alaaثaةi ayaamin inaad addoon xorayso inaad toban miskiin quudiso ama inaad toban miskiin dhar siiso yaa kuu bannaan intaa ikhtiyaar waay faman lam yejid intaas qofkaan helaynin hee fa siyaamu alaaata ayaam saddex maalmood buu soomayaa haddii marka kafaaro gudkaagu soon uu noqdo soon ma ka hormari kartid xinfigii baad la imaanaysaa wixii aad dhaarta uga baxday uma markaasaa soonkii la imaanay maxaa yeele waxay leeyihiin soonku waa cibaada badaniya cibaadada badanigana wakhtigeeda ama yacnii xilliga ay waajibaysa kama hormari karta laakiin cibaadaadka maaliga waa ka hormari karaan ayb ma la fahmanaysa cibaadaadka maaliga wakhtigooda waa laga hormari karaa zakada oo tacjiil waa lagu samayn karaa laakiin soonka ma lasoo hormari karaa maalan waajibka ramadaankiiyoon gelin shacbaan layskama soomi karaa cibaada badaniya waaye iyadu marka sidaasay marka halkaas qiyaaskaas ayay marka la aadeen binaan calaa daalika marka waxay dhaheen hadduu soonku kafaaro gudanayo isagoon dhaartii jebinin ma soomaayo ayb hadduu ku kafaaro gudanaayo sadaqeeyo waxaasna addoon la xoreeyo addoon la xoreeyo iyo hadduu ku kafaaro gudanaayo iyo miskiin la quudiyana waa lahu waa u bannaantahay inuu ka hormariyo ayb kuufiyiinta iyagu waa diidayaan maba laga hormarin karay dhahayaan waana madhab laga xoog badan yahay ayb ayb shaaficiyadu marka masaladaasay ka reebtay ay ka reebeen xanafiyaduna waxay dhaheen laa yajuusu an yataqadama alkafaaraةu calى اlxinfi ayb mana riwaayaadkaana waxay yaan arkayna qaala xadaثna sulaymaan bnu xarbi qaala xadaثna xamaadu qaala xadaثna khaylaan bnu jariir can abi burda can abiihi ana الnabiya salى اllahu عalيyh ali wasalam qaal inii wallahi in sha allah innii anigu wallaahi baan ku dhaartay in sha allahu haddii alla doono la axlifu ma dhaaranayo calaa yamiinin dhaar korkeeda fa araa markaa aan arko hayrahaa hayrkeed khayran minhaa inay ka khayr badan tahay hayrku uu ka khayr badan yahay dhaarta ilaa kafartu can yamiinii dhaartaydan ayaan ka kafaaro gudanaya wa ataytu waxaan la imaanayaa alladii huwa khayr kan wanaagsan baanna la imaanaya xadiidkan markaa wuxuu nasku yahay kafaarada inay soo horayso yacnii kafaara dhaarta jebinteeduna ay dambayso aw qaala ilaa ataytu aladii huwa khayr ama wuxuu yidhi shayga khayr kale baan la imaanayaa wa kafartu can yamiinii dhaarteydana waa ka kafaaro gudanayaa tanna waa cagsi labada marka waa jaa'is culammada jumhuurtu waxay yidhaahdeen waxaa laga qaadanayaa labaduba inay bannaan tahay inkastoo waawdu tartiib aynan faa'iidaynin haddana shaaricu shayga kala hormarinta uu kala hormarina ahmiyad unba u kala hormarina qال xdثna mحمد بن صباح البزاز qال xdثna هuشhaيم qال xdثna يuنس ومنصuر يعن بن زاdان عن الxسن عن cبدالرحمن بن سمرة qال qاla للنبي sلى الله عليه لي وsلم yا cبدالرحمن بن سمرة إdا xلفta عlى يميiن dhaar hadaad dhaarato fara'ayta aad aragto غayrahaa dhaarta غayrkeed khayرa minha inay ka khayr badan yahay fأti اladي huوa khayr شhayga khayrkaa la ima وkfir ymiinka dhaartaadana ka kafaara gudo qaala abu daawuud samictu axmeda axmed baan maqlay yurakhisu fiiha isagoo ruqsaynayo alkafaarati kafaarada dhexdeeda isagoo ruqsaynayo qabla alxinfi intaan dhaarta la jebinin ka hor qaala xadaanaa yaxya bnu khalaf qaala xadaanaa cabdulaclaa qaala xadaanaa saciidu can qataada can ilxasan can cabdiraxmaan bni samura ayb naxwahu buu sheegay oo uu wariyey qaala fakafir can yamiinika dhaartaada ka kafaaro gudo uma ati aladii huwa khayr uma markaa dabadeed iti la imaaw aladii huwa khayr ka khayrka badan la imaaw kan uma ayuu markaa iskula xihay marka inay bannaan tahay xadiidtan baa laga qaadanaya qaala abu daawuud axaadiiu abi muusa alashcariy wacadiy bni xaatim waabi hurayra fii hada alxadiidi xadiidkan dhexdiisa ruwiya waa la wariyey can kulli waaxidin minhum mid kastoo iyaga ka mida fii bacdi riwaayati ayaa laga wariyey fii bacdi riwaayati riwaayada qaarkeed alxinثu qabla اlkafaarati wafii bacdi riwaayati alkafaaratu qabla اlxinثi labada marka inay jaa-is wada yihiin oo ay bannaan yihiin wabilahi towfiiq sal alla sl ala nabina mxamed